جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga al andalus muasasada alkataab ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto film cusub oo ah hadiyadda ciidul adxaa haddaba si aan xooga ogaano filimkaasi faahfaahin ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen ismaaciil salaad guleed aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa ay ballan qaaday saacadaha soo socda inay baahin doonto filim aad u xiiso badan oo aad u weyn oo ay ugu tala gashay munaasabadda ciidul adxa waxaa la baahiyey goosgooska filimkaasi filimkan waa filim aad u weyn sidaan hore u tilmaamay wuxuuna ku baxayaa ku dhowaad ilaa toddoba luqadood oo ay ka mid tahay luqadda carabiga luqadda soomaaliga iyo luqadda ingiriiska iyo luqado kale waa filim aad u xiiso badan runtii waa filim muddo aad u badan soconaya waxyaabo badan oo muhiim ahna oo dadka daawan doona ay ka faa'idi doonaan ayaa ku jira filimkan mu'asasadu waxay ugu tala gashay munaasabadda ciidul adxa inay dadka muslimiinta si guud gaar ahaan dadka soomaaliyeed ay farxadda munaasabadda ciidul adxa la qaybsato laakiin filimkan waa filim xiiso badan islamarkaana ku soo aaday xilli munaasabah iyo xilligii loogu talagalay insha allahu tacaala mu'asasadu waxay ballan qaaday in saacadaha soo socda ay filimka baahin doonto dadka muslimiintuna aad bay u sugayaan runtii filimkaasina waa filim aad u xiiso badan faahfaahintiisana insha allahu tacaala dadku markay daawadaan iyagaa arki doona insha allahu tacaala marka dhegeystayaasha idaacadda andalus waxaan u sheegaynaa in saacadaha soo socda filimkaasi ay mu'asasadu ballan qaaday aadna u xiise badan yahay qodobo muhiim oo xasaasi ah iyo qadaayaad muhiim ah oo waaqici ah oo hadda taaganna uu ka hadli doono yaana ka hordhicin faahfaahinta filimka insha allahu tacaala waan wada sugaynaa markii uu soo baxo dhegaystayaasheenna idaacadda alandulus ku xidhanna waan u soo gudbin doonaa biidin illaahi tacaala mahadsanid ismaaciil sidoo kale warkeena door waxaan ku soo qaadan doonaa sida maalintii labaad looga wada ciidayo wilaayaadka islaamiga ah iyo fanta wilaayaadka islaamiga ah iyo fantasiya lagu maamuusay ciidda oo ka dhacay wilaayaadka aan ku horumarna mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose oo la ciiday ciidamada mujaahidiinta aribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya bashiir muxuudiin abu ayman shalay waxay ahayd tobankii bishan dulxija oo ay muslimiinta caalamka ku damaashaadayeen farxadda ciidul adxa almubaarak islamarkaana wilaayaadka islaamiga si weyn looga ogay tukashada labada ragcadood ee salaada ciidda waxay guud ahaan qaybaha bulshada muslimka ah isdhaafsanayeen farxadda munaasabadda ciidda iyagoona isku hambalyeynayey halkan oo ah wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose si la mid a degmooyinka wilaayaadka waxaa looga maamuusay dabaaldega ciidda sidoo kalena wuxuu maamulka wilaayada oo ay weheliyaan culamaauddiin aqoon-yahano iyo odayaasha dhaqanka farxadda ciidda lasoo qaybsadeen libaaxyada tawxiidka ee ku jilib xiran furimaha hore ee wilaayada jubbada hoose wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa gaaray jiidda hore ay mujaahidiinta ku hortaagan yihiin cadowga iyagoona ku dhiirageliyey ribaadka lana qaybsaday farxadda hambalyada ciidda marka aan si gaar ah isku dultaagno fuquurta iyo ahmiyadda ay u leeyihiin wilaayaadka dalka ummadda muslimka ah weligeed waxay lahayd dhufaysyo lagu horfadhiyo cadowgeeda lagana difaacayo shareecada kuwaasoo laamahadii suurtageliya barashada qur-aanka iyo joogtaynta xalaqaadka isku xukunka kitaabka alle iyo socodsiinta axkaamta shareecada islaamka iyo howlaha wilaayaadka booqashadani waxay ku soo aaday munaasabadda ciidul adxa iyadoona maamulka wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose uu hogaaminayo sheekh axmed abu yunis ay wehelinayaan culimaauddiin aqoon-yahano iyo salaadiin ay farxadda ciidan iyo jawigeedaba ee la soo qaateen muraabidiinta mid ka mid ah furimaha hore ee wilaayada jubbada hoose allah ayaa mahad iska leh oo makaankan khayrka badan ugu kulmiyey annagoo maanta la ciidayno walaalaha mujaahidiinta oo fuquurta ay joogaan aan la ciidayno maanta annagoo maanta aan doonanay inaan fuquurta aan ku ciidno annagoo faragelinayno cadowga allah subxaana wa tacaala annagoo aan ku farax gelinayno muslimiinta meel kastoo ay joogaan allah subxaana wa tacaala ama haddaas iska leh guud ahaan waxaan leeyahay mujaahidiinta ay huquurta ay joogaan meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay taqabala allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ciidan khayraadkan ilahay hanaga aqbalo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran meel fiican bay ku wadaan waxaan leeyahay ribaadka iyo jihaadka aad ku jartaan sii labalaaba sii wada cadowga allah subxaana wa tacaala meel kastoo joogo xeryaha aan ugu daadano walaalayaal xeryaha aan ugu daadano meel kastoo joogo huquurta aan ku jirno adag waxay ugu sugan tahay cari iyo waxay ugu sugan tahay iyo waxaa weeyaan xumaan iyo dhibaato ugu sugan tahay sheekh axmed abuu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo sii wata hadalkiisa ayaa ciidamada mujaahidiinta oo ka hor hadlayey wuxuu ugu bishaareeyey jabka gaalada waxaad dareemaysaa maalmahan aad og tihiin walaalayaal oo aad waxaa weeyaan ku bishaaraysanaysaan gaalo waaba sii socotaa gaalo waa sii guuraysaa meel ma joogin bidin lahi ilbaari meel kasta markan caalamkan waxaa ku baban doonta raayada laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu kuma ah waana insha allah haddii ilaahay ogolaado waan rajaynaa qariiba mar dhow biidin lahi ilbaari markan waxaa idin leeyahay walaalayaal aan sabarno aan dulqaadano meel kastoo aan joognona aan ku dadaalno sabarka iyo is-adeecada iyo ismaqalka aan ku dadaalno walaalayaal cadowgan waa u guulaysanaynaa ismaqal iyo is-adeecada waa u guulaysanaynaa walaalayaal jazaakum allahu khayran kelimadiisa hambaliyada iyo munaasabada ciidda intaas kuma ekeen balse wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday qadiyad had iyo jeerba ku taagan quluubta muslimiinta inta uu dareemayo farxadda ciidda ee uu furinta kula qaybsanayo ma hilmaamsiin in geesyada mujaahidiinta uu soo xusuusiyo dhacdooyinka murugada badan ee walaalahan reer khaza ay weli kala kulmayaan ciidamada yahuudda kuwaasoo muddo sagaal bilood ah madaafiicda miisaankoodu tananka yahay ee ku garaacaya ehelkeena khaza muslimiinta maanta ma og tahay codowga ilaahay ku gumadayo falastiin waxaan leenahay abshiruu fa ina almujaahidiina qariibu biidn illahi ilbaari tabaaraka wa tacaala mujaahidiinta insha allah haddii raxmaan meel kasta waa idinku imaan doonaan mujaahidiinta waa qariib waa idin dhow yihiin biidn illahi ilbaari abshiruu abshiruu jazaakum allahu khayran waan leenahay cadowga allah subxaana wa tacaala oo maantaan idin samaynayno oo qaabkan idinku samaynayo waxaan leenahay nasri iyo jina iyo idin rajaynaynaa abshiruu balan jazaakum allahu khayran ilahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala keena shahiid ilahay shahaado ka aqbalo ilahay keena dhaawacayna ilahay subxana wa tacaala dhaawacis ilahay bogsiyo ilahay subxanta weydiisanaynaa geesyada tawxiidka ee ku jilbi xiran furimaha dagaalka ee wilaayada jubbada hoose gaar ahaan libaaxyada ku sugan mid ka mid ah furimaha lagu hortaagan yahay cadowga waxay qaabileen martisharaf kala duwan oo isugu jira kuwa agtooda loogu jecel yahay waxaana ka mid ah culimaaudiinka rabbaaniyiinta culimmadaas waxaa ka mid ahaa sheekh cumar xayaakallah ugu horeyn sheekha ayaa walaalihiisa u muujiyey farxaddiisa ku aadan sida uu ciidan walaalihiisa ugula ciidayo mid ka mid ah mawaaqiifta ay yar tahay inay rag ku kulmaan taasoo ah furinta xaqa ee lagu hortaagan yahay baadilka maanta hadday dadku ubaxa la ciidahayaan barafuunka la ciidahayaan dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyada la ciidayaan fa naxnuna anaguna maxaan la ciidaynaa maca haaulaa usuud dugaaxyadanaan la ciidaynaa dadku hadday doorteen inay mushahara ka qaataan murtasaqada iyo gaalada kuwan waxay doorteen inay ilaahay mushahar ka qaataan jalla wacala dadku hadday doorteen inay dawaaqiidda ciidamo u noqdaan dhallinyarada qaarkood kuwani waxay doorteen inay laa ilaaha ila allaahu ciidankeedii noqdaan allaahu akbar ikhwaani ilaahay kumaankum jeer buu mahad inagu leeyahy subxaana wa tacaala xayaatada aad ku taagantihiin waa xayaatadii nebi maxamed tamajiin malaa'intaasoo jir لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو في سبيل الله ثم أقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيي إن أنا إله درت ودولو دينا اللي إدول هدنا إله درت ودول هدنا اللي إدول هدي دتك أمن كتيران إذن كحبت كينو وحاضر لك تين دتكينو إن أمن كتيران إذن كعبسي دورتي إذن كان محل الخوف كدورتي إذن كان محل النزال كدورتي innagaa doorannay inay ummaddeennu laa ilaha illallah raayadiisa ku hoos noolaato innaguna laa ilaha illallah innagaa doorannay innaguna inaan noqonno xuraasu laa ilaaha illa allah waardiyihi laa ilaha inaan noqonno inaan xumaatu dacwati rasuulillahi noqonno dacwada rasuulka kuwa ilaalinaya xijaabka gabdhaheenna kuwa ilaalinaya aytaamta kuwa ilaalinaya araamisha kuwa ilaalinaya madaariska iyo qur'aanka kuwa ilaalinaya masaajidda kuwa ilaalinaya inaan noqonno innagaa doorannay walxamdu lilaahi awalan wa aakhiran subxana wa tacaala waxaanu ku faraxsannay wallaahi alcadiim lakulankiinaas annaga ciid maanta nooga qaalisan arrada korkeeda hadday dadku hal mar ciideen annagu kumaankum jeer baan idinla ciidnay lakulankiinaa kun jeer ciid noo ah ikhwaani sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa isagana mujaahidiinta dareensiiyey guusha u soo hoyatay muslimiinta wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka jabkooda iyo saamaynta uu ku yeeshay murtadiinta gaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jebiyey hadday leeyihin see baan yeellaa yaan waddanka uga tegaynaa maya gaaladu waa baxayaan maya wakhtigii waa dhammaaday maya dhaqaalo ma hayno maya inay halkaa waxay gaadheen inay hadda ay wax kale markay sameeyaan ay waayeen aad arki doontaan inay mar dhow ay kala cararaan oo ay afghanistaan diyaaraday fuuleene kuwaanna diyaaradana ma haysaan dameerana ma haysaan ay raacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshaa lagu qaqaban doona walaalayaal ilaa maanta insha allah aad arkaysid markay waxay ku dhaceen baabi'een baangaraafti ku dhacday inay dadka qabuuraha kala baxayaan oo ay maanta qabuurihii faagayaan oo ninkii waad maqlayseen dhagaxaan jabsadaa waalidkay meeshuu ku jiraa iskool buluusiya haddii aan imid waxaa la leeyahay soddon dollarkeen oo aan lafaha la bixi lahaa waa lafo lafa ii dadka muslimiinta ayay hunguri ka raadsanayaan maanta annaga ilaahay baana waafajiyey wafdigii qiimaha badnaa ee gaaray furinta wilaayada jubbada hoose ee qaybta ka ahaa khaafiladii uu hogaaminaya waaliga wilaayada jubbada hoose waxaa ka mid ahaa sheekh cabdilwaaxid isxaaq muudey wuxuuna sheekha dardaaran qiima u jeediyey ciidamadii uu ka hor hadlayey maanta waa maalin aada u weyn leeda almuslimiin caalamulislaami maanta muslimiintu meel alla meeshay dunida ka joogaan way faraxsan yihiin ciidil adxa ilaahay baa ku mahadsan maanta inaan la ciidnay ahlu thuquur maanta ayadana waa fadli kala wo allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan waxaan ku jirno waa camal jihaad waxaan difaacaynna waa diinta ilaahay kelimada alla inay kor noqoto waxaa ugu horreeya oon isu dardaarmaynaa qof kastooo maanta naga mid iyo intabana maqli waxaa weeye qalbigeenna inaan hagaajinno oon islaaxinno maxaa lagu islaaxin awalan attaqwaaw maxaa yeele waa xibinta ugu muhiimsan ee ra'iisiga hadday ayada noo hagaagto jidhkao dhan wuu hagaagi hadday fasaaddo jidhkao dhan wuu fasaadi alaa waya alqalbi xadiidka nabiga waad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu islaaxinayaa ee ugu horreeya taqwa allah subxaanahu wa tacaala meeshay degta waa qalbiga wo xibintaa waa xibin muhiim wo dhankooda ubaxa bulshada iyo hormuudka mujtamaca wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna ka mid ahaa marti sharaftii booqashada ku gaartay furinta hore ee wilaayada jubbada hoose odayaashaas waxaa ka mid ah suldaan cabdulqaadir xeedar oo bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furinta hore yaal ilaahay subxaanahu wa tacaala oo makaankan quruxda badan maantana keenay inaan nili ciidna noo kasay allahaasaa u mahad celinaa walaalayaal maanta farxad noo dhiman male sid shiikaas u sheega waaye maadaama annaho odayaasha dhaqanka muslimiinta bariga afrika ka mid nahay maanta maadaama aan joogno goobta aada u qurux badan aanili ciideenno maanta ciid ay tahay gaar ahaan ciidda waa nala weyn tahay maadaama aani nimiday aanili joogno maanta wejigiina aan nimiday ilaahigiina keena u mahad celinaynaa aad baa u faraxsannahay inaan lini ciidin ilaaha noo kasay waniidaydina maanta aad bay u faraxsan tahay sababtoo ah wejigiinna quruxda badan nuurka ininga muuqda sababtiisa ayaan uninkana u faraxsannahay ilaahay wejigiinna waxaa iska dhigay nuura saaray sababtoo ah rag badan oo jooga magaalooyinka jooga ganacsado maqaayadaha joogaan hoteelada jiifaan aad ka nuur badantiin aad ka qurux badantiin wejigiinna nuur baa ka muuqdo ilaahay ani ziyaadiyo allahna xafidana leenahay walaalyaal qalbigaan igala jirnaa qalbigan ila jirnaa sii shiikhaasuu sheega horaan iga jirnaa gadaalaan iga jirnaa qalbagayaad ku taagan tihiin maadaama nabadgelyadan lagu ganacsanaayo dhallinyarta waxay ku baranayiin wiilisha yaryar gabdhaha musulmaadka waxay ku baranayiin lagu ganacsanaayo sababteeda allah leh laakiin adankaa leh sababtaas wuxuu ahaa jawi aad u qurxoon oo ay farxadda ciiddu haraysay waxaana halkaas saacadihii ay joogeen martida isqabsaday damaashaadka iyo jawigii ribaadka waxaana halkaas ciidamadii ku sugnaa ay kula wareegeen hadiyadii uga timid maamulka wilaayada jubbada hoose waxay mar qura wadaageen saacado ribaad ah farxadda iyo isdareensiinta nicamta allah ee uu qaybta ka yahay jabka cadowga waxaa jabahaadka dagaalka ee wilaayaadka dalka ay ka dhigan yihiin halka laga difaaco ku dhaqanka shareecada islaamka thuquurta waa goob aamin ah oo ay ku ammaan helaan kumannaan ama malaayiin muslimiin ah wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala dadka kaga tegsiyaa hamiga iyo murugada marka aad booqato goobtaas waxaad dareemaysaa inaad ku jirto ribaad fii sabiilillaah oo ajar uu ku socdo aad u mahadsan walaalkeen abwaaiman kaasi ahaa imminkan aan eegno fantasiyo qaybkaha dabaaldega munaasabadda ciidul addaxa oo ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ee walaalka cusmaan axmed dhuubu
wuxuu ahaa fantasiyo heerkiisa sarreeyey kaasoo ahaa munaasabadda ciiduladxa kumanaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo xaadiray fagaaraha macalinaadan kuwaasoo si wanaagsan u daawanayay bandhigyadii ka socday fagaaraha oo ahaa goob si wanaagsan loo diyaariyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo si wanaagsan u qurxiyey musallaha ayaa dadweynaha u sahashay in ay si wanaagsan ula socdaan waxyaabaha ka soconaya gudaha garoonka iyadoona sidoo kale hareeraha garoonka lagu xiray codbaahiyaal meelo fog gaadhsinaya waxa gudaha ka soconaya allahu akbar maanta waa maalinta koobaad ee ciidul adxa almubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal fagaaraha macali aadan xaashi ceyrow ayaan joognaa waxaa ka munaasabaddu waa ciidul adxa almubaarak taqabal allah waa yowmu aklin wa shurbin waa yowmu naxrin maa sha allah waa baashaalkii iyo fantasiyihii iyo farxaddii muslimiinta iyo magaalada jib looga bartay kusoo dhawow kusoo dhawow mar kale iyo mar kale waxaa si toos ah loo guda galay fantasiyihii loo ballansanaa kaasoo ay ka qayb qaadanayeen ansaar iyo muhaajiriin intii ay socdeen ciyaaraha waxaa la arkayey ansaarta iyo muhaajiriinta oo samaynayey barnaamijyo xiise leh kuwaas oo ay si wanaagsan ugu faraxsanaayeen bulshadii ka soo qayb gashay daawashada munaasabadda ciiduladxa gaar ahaan fantasiyihii ka socday garoonka
kuwii la soo maray iska tuur galabta ayaad joogtaa iyo garoonka macali aadan xaashi cayrow raayadu ayaa babanaysa maasha allah ow nin buuran nin buuran waad aragtaan waad aragtaan waxa lagugu talagalay waxa lagugu talay waa kana waa kana waxaa ka mida muhaajiriinta iyo ansaarta galabta isku haya haha waka haye waka ha ha
warbaahinta islaamiga ah ee landalusa ayaa dadweynaha la dhex martay codbaahyaha weydiisayna dareenkooda farxadeed waxaana dadkaasi ka mid ahaa salaadiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ummadda meesha dhooban nambariskooda mid lasoo koobi karo ma ahan waa raqamka waa dad aad u tiro badan oo malaayiin qof ah waxay soo raadsadeen waa wanaagga iyo khayrka meesha ka socdo haddana meesha fantasiya ka socdo awalan waxay noogu bilaadeen waa arkaynay sidoo kale waa aragnaa xaafadihii ee tartamaaya muxaafadaxaafadeeda kala duwan sida baskiiladii lagu tartamaayaa ee mootooyinkii orodkii xarig jiidkii kareeti jiidkii ayu nooc oo ciyaar ah waa aragtay hadda raggii iyo dumarkii iyo carruurtii iyo maaragtay inta badan waxay xiiseeyaan waa barnaamijyadan oo kale
iidan iid aaraf waaye iidanka wiinayte waaye iiba faraxsan bulshada dhana faraxsanta fantasiyaay wali dhiyooy wali sheekor ma aha may dhiyooyte ina onay cayaaro badan dhiyooyte oonay bulshada dhan faraxsanta garoonka ahna aansha eerow meel la hoogsadow ma leh waxaan ku ciidnay degmada jilib garoonka maxalaada xaansha eerow waxaa la soo bandhigay fantasiya aad u qurux badan oo muhaajiriin iyo ansaar ay ciyaarayeen marka waxaa waaye maasha allah waaye si fiican iyo farxad leh farxadaa ku ciidnay iyo reereen anaga murug agtana kama jirto laakiin meelaha kale oo cadow uu joogo waxaa ka jiro murug iyo qalqal iyo dadka ha u soo ciidan ka mid ahaa ciidaana iigu horayso waa markii ugu horraysaan arko maantoo laga ciyaaraya barxaddan wallaahi wax badan bay kaga duwan tahay dusha waayo maxaa yeele dhul gaala haysata dhulkan walaayaadka wax ka jiro kama jiraan waxaa leeyahay ciidukum mubaarak ciidukum saciid allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wallaahi maa sha allah meel qiyaasi kara shucuurteeda iyo maanta ciidda islaamka la ciidaa meel qiyaasi karo in badan waxaad dareemaysaa muslimiinta ciid ciiddu ciidda ka dambaysa inay sii badanayaan inta meeshan wilaayadka islaamiga kusoo ciidayso khaasatan jilib waxaa la soo noolaanay daarul kufri waana aragnay say u ciidaan wallaahi lama dareemo wax ayi shucuur lama dareemaa mana moodaysa xataa in la ciidaay galabta ayaa lagu wadaa in mar kale musallaha macalin aadan ay ka dhacaan fantasiyaal kale iyadoona degmooyinka jilib bu'aale saakow iyo salag leh ay shalay si isku mid ah ugu dhaceen fantasiyaal kuwaas oo loogu dabaaldegayo munaasabadda ciiduladxa aad buu mahadsan walaalkeena cuhmaan axmed oo kaasi ahaa iminkan aan eegno wilaayada islaamiga hebakool iyo fantasiyo ka kala dhacay degmada teeglow iyo deegaanka buurdhaxoonle ee wilaayadaasi waa kan walaalkeen cabdulqani moxamed iyadoo gelinkii dambe ee shalay fagaarayaal ku kala yaalla magaalooyinka buurdhaxunle iyo tiyeglow ay ka kala dhaceen fantasiyo xiise badan oo ay barbar socdeen su-aalo diini ah oo abaalmarino qaali ah lagu bixinayay ayaa waxaa fantasiyahaasi lagu soo bandhigay ciyaaro xiise badan iyo tartamo aan horay loo arag haddii aan ku horumarno magaalada tiyeglow boqolaal ka mid ah bulshada magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan iyo tartamo u dhexeeyey xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada su-aalaha diiniga ah oo abaalmarino qaali ah uu ku bixinayay guddiga ayaa qayb ka ahaa barnaamijka sidan ayayna u dhacayeen su-aalaha haye su'aalo meetabarka walaalayaal udkur annabiyu aladii wuqifa shams nabigii markaan iriid dartee markaan nin surmi ha iriidla surmi iriid baa la surmi ninkii dartisa iriidin surunte ley marka walaalayaal ishaa kore ley su'aalasay bismillaah maay may balaareys indur cadangalere aadaan iskadaydna ko iriidilin surunji waa lama naf- lama qof nabillaahi moxamed calayhi assalaam ilaa billaahi yuusha ibnu nuun jazaahu llahu khayra jazaa marka yarkaasay oo kamida rega kamida safayl iyo su'aalan ka jawaabi marka walaale mayla awaal marin alayi su'aal safaylan ka jawaabi ma awaal marin hare shankaar sedin hormuudayin lamun samtal eyin yaa heli marka walaale su'aal ma haytayi nabagii iriidi daraatis dhin surmiisa sheegalari nawnaw bakweeli marka nabagii fadaan nin sheegi markay gahwareegoy awaal marin may guulaysiday nankaasay markan shankaar intii ay socdeen fantasiyaha qaar ka mid a waxgaradka magaalada oo halkaasi ku sugnaa ayaan wax ka weydiinay sida ay wax u socdeen maasha allah kolley barnaamij oo ciyaar ee maasha allahu ee weli jeeba hormeylah ka diyaari aan horan aragne waaba adiba wasalay bikii dilaa aragahay eedii eed diyaar galow oo elamniilin hadduu wala yaala aragahayte santuuga miya haan ana waaba gordu waysano sidee dhomba kolley wal riga ku shaqayahay waan abaalmarin waliwalili wali la sii doonoon arga doon insha allah arag eed eed ajiib ilaa aragahayna hadda may aragahaya kolley santuuqo oo elan laga furyaa liindhiibi lama santuuqa milyaal lamadaa santuuq dhahdi oo kirooray midba kawaanse kuloogsinyi kolley waa saacada ka dareerta haddaba aragahayta ma aragahayta oo ardiba aragahayta eed eed ciyaar oo cajiiba fiirilanka markoo higa roorahay furaaji wadada markoo intahaan roorahay marba ilan waan kadhaha daalahay waaba qosol meel adiga argahayto fiiri fiiri fiiri horta barnaamijka intu socdo walba walba wali sheegano doogdan walba dhumaha jazaaka allahu khayr maasha allah salaamu calaykum dhanka magaalada buurdhuxunle waxaa fagaaraha ansaaru shariica lagu soo bandhigay ciyaaro xiise badan oo si aada ay ugu riyaaqeen daawadayaasha qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa sharaxaya sida ay wax u socdeen bismillah magaalada buuroonle roogna buuroonle wala ku dhiisan anti un hata dhihiidun jara ahaa anna hata un rey deeri walaan hor arigi ma wala hata dadka ka gosolahay bartoho bardheere madian hata ulay dhiibona an deeraan dadho korahan daanjarhan korahay fudfudle eri sedlidhiyaabsan korsan ya aragohay barka takadnaama leh ansiriga korina an hata yaabsha qab lama lamadi qobsadeenba ilinde iskula dhiyan garoonka wala ku dhiyo haay wala hoo ilaahay marshiide afla ku sheego karo qoflay bani aadanga ag lahaan in sheego karo ma eh magay may baleeray humo yusuf hasano mursala leere oo deegaanka buurdhuxunle kasugunga aha gaar ahaan mayba kasugna garoonka kasugna madan xaafadan guulaan hoyti mayba laka tartamaay bulkeeto oo jilibka laka saaraa laka tartamaay qaabka macnaha liin suubiyay may bua jilibka may bua emel haysidki leeraaye gaala lamaalay amala laweele jilba la halaabe bulkeetiga la saare walka sabare lanki ka guuldaraysid bulkeeti kudhiya ku jabe madan alxamdulilah ilaahay amay waa guuliisiyey taadna ka guulaysidii diidii haafadood kale ku badi aani ambulada hay sadde boqol aan jeebkaa ka shabidi sadde boqol soomaaliya qaadi alxamdulilah kolley aan ka guulaysidii kolley lanki kale ilaahay aaminsigna guulaan rajeeye tartamada halkaasi lagu soo bandhigay ayaa qaarkood u dhexeeyey xaafadaha magaalada jawiga ayaana xilligaasi ahaa sida tan siyeed qofoodu xaafadkaas lama qofoodu hata yaarti bilaawadaas ahaan diyaar gaawe kow hooban sidi jeen hagaadaasi ah kow ahaa laga tabara galle laga tabara galle ahaan shan qofoodaas keerti ahii ahaa shantiina tabarma dheer hay akil talo akil nagada door ka akil nagade milow ka akil nagada door talo talo talo talo ahaa ahaa dareerta dareerta dareerta ahii laga bay laga bay laga bay ahii ahii ahaa ahaa ahaa oy oy ayba burday ahaa ahii ahii ahii su-aalihii diiniga ahaa iyo ciyaarihii shalay lagu soo bandhigay fagaarayaasha ansaarul qudus iyo ansaaru shareeca ee magaalooyinka tiyuglow iyo buurdhuxunleh ayaa bilow u ahaa dabaaldegyada munaasabadda ciidda iyadoona maanta lagu wado in fantasiyo kuwaasi ka xiise badan uu soo bandhigi doono maamulka islaamiga ah aad buu mahadsan walaalkan cabdulqani kaasi ahaa iminkana aan eegno fantasiya lagu maamuusayo ciidul adxa oo ka dhacay degmada calgaras ee wilaayada galgaduud ee walaalkeen nuur cali warsame abusheeba waa meydaan weyn oo ku yaala magaalada ceelgaras oo dhacda waqooyiga wilaayada galgaduud halkaasoo ay soo xaadireen boqolaal dadweyne ah si ay u daawadaan fantasiyaha loogu talagalay maalintii koowaad ee munaasabadda ciidul adxa fagaaraha oo uu si wacan u diyaariyey maamulka islaamiga ah degmada ceelgaras ayaa waxaa lagu soo bandhigay fantasiyo kala duwan kaasoo ay u riyaaqeen dadkii ka soo qaybgalay oo isaga kala yimid minceel la helay xiindheere jimcaale qaar xolo badan iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada ceelgaras haatan waxaa la samaynayaa tartan hor leh oo aan hore loo arag kaasoo ah mid lagu soo diyaariyey cabitaano noocyo kala duwan ah ee raggii tartanka ka qaybgeli lahaa oo dhallinyaro ah ayaa hadda indhaha laga xirayaa lama garanayo qaabka tartanka uu u dhixi doono balse waa u wada joognaa oo waa u jeednaa waana arki doonaa insha allah aye maxamuudow oo tartanka oo dharjuunta ka qayb gashay aye maxaa kuu soo baxay war waxaan ku guulaysana qaan hadeeran fiira xagga kan tago baciyo walaxa ku jiro xafaayada ku jirta xafaayad maxaa ku guulaysateen xaljiid aye maxaa matalayseen markaas intee ka socoteen ceelhele ceelgaras markii ninka ceelhele maa timisa ceelgaras Ceelgaras.
ceelgaras ku guulaysatay miya maasha allah aye aye كفايس الوقت من البيبسي ايوه شاي طيب وحاربنا حق ها هيا هيا هيا هيا هيا
fantasiyahan oo socday muddo saacad ka badan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo dadka aad u farax geliyey taasoo keentay in la garan waayo wakhtiga goor uu dhammaaday waxaa xusid mudan in fantasiyahani uu yahay mid ka mid ah fantasiyihii ugu cajiibsanaa ee lagu qabto fagaaro ku yaala degmada ceelgaras ee haatan waxay isu diyaarinayaan raggii ka qaybgeli lahaa tartanka ee dhirjibinta iyadoo ilaa iyo dhowr qof indhaha laga xiray qofkii saddexaad ayaa indhaha laga xirayaa tartanku waa faanoola fari kama qodna wiilashan dabaaburo dugsiga dacaflaha arka wiilasha adduunyada ka tegay aakhirada doortay wiilashan dastuurka gubay ee tawxiidka hor u haaya wiilashan sharaftan leh diinta daafacaya duca iyo deeq iskugu dara oo iskarab taaga gabdhahana fiya doqon waa liide
sidoo kale fagaari weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay fantasiyo xiiso badan oo qayb ka ah dabaaldega munaasabada ciidul adxa waxaana fantasiyahaas ciidda ee fagaaraha buqa qable haystay muhaajiriinta oo halkaas ku soo bandhigaya noocyo kala duwan oo aad u xiiso badan
hadda waxaa ii muuqanaya rag muhaajiriin ah oo fantasiyaha qaybka ah oo iyagana maxaan kura soo bandhigaya qof maxaan kura meel istaajiyey marba badhan la riixaaya haddana sidii badhankii u shaqaynaya otomaatiga camal ah bombala labiskiisa waxaa wuxuu xiran dhar maxaan kura isku jooga ah oo dhammaan jiirla iyo kabo buuda iyo koofi oo aad u qabtay koofiyinkii maxaan kura mootooyinka lagu wadaayay ayaa u xiran marka marba si buu u codaynaya marba meel laga taabanaya kadibna waa dhawaaqaya laba marka laba nin ayaa maxaan ku yidhahda ka shaqarsiinaysa marka taas ay muuqato
sidee u amraya ninka amarkooda soo qaadana midna amarkuu qaadanaya midna maba garanayo hadda ayaa la barbaraya marka labadaas noocay kala yihiin midna aad buu u buuran yahay shulq waayo midna waa iska caato waayo labada nina waa barnaamij ka dilaysa marka waa labadaas nooc bulshada aad bay u quslayaan runtii aad bin u farxayaan maxaa yeelay waa markii ugu horreysay niman muhaajiriin ah ee maxaan ku yidhahdaa oo fantasiyaha qayb ka soo noqdo oo halkaan dabaaldegana ka soo qayb qaata bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buuqa qable
soo dhawaada boqa qaable soo dhawaada boqa qaable soo dhawaada boqa qaable maasha allah galabta farxad magaalada buuqaa qabno waxaan daawana cayaar sharaf leh muhaajiriinta ciyaarayso dhigayan ka hor maasha allah alla hadaysta allah xafido maasha allah qosol badnaay ya maxaa kugu qosol badnaa wixii kugu qosol badnaa waxaa igu qos badnaa cayaarta sharaftalo ay fidinaayeen maxaa kuu muuqda hadda maasha allah cayaar maasha allah oo macaan maasha allah hayaa kusoo dhawaada cabdi soo injilis waan ku dhawahay haye ciyaar noocaad daawanaysaas cayaarta muhaajiriinta iyo soo bandhigas haye maxaa kugu qosol badnaay waxay u qasbanaa labada nin kasta oo nin kale oo asiga warkiisa layiri
ugu dambeyn walaalaha falistiina waxay u duceynay walaalaha falastiin waxaa u duceynaya in oo yahuudda oo duqeynaysa inaan ka kor qaado gargaar ilaahay oo siiyo farxaddaadan kala tawaay aad iyo ayaan faraxsana ay wadaan ciyaaro aad iyo aad qalbiga inay laabta inay uga qabowdi waayo walaal haye hadda reer buuqaa bulaaad tihiin ciyaarahan oo kale horu ma aragteen may may kuwa nagu cusub waaye wale ciidihii aan soo marnay ma aan arkin ciidanan oo kow ah maasha allah aad baan uga qalbi qabownay maasha allah bulshada kowan soo xaadirtay aad bay u tiri badan tahay bulshada maasha allah rag iyo dumar iyo ciyaal inta aan aragnay aad bay bulshada maasha allah ay iskugu timid farxad iyo waxaa ka muuqataa reynreyn aad u wanaagsan maasha allah ciyaarta danta aad daawato maxaad kugu qosol badnaadi anigu walaal waxay ugu qosol badnaay walaalaha labada oo haddii ilaahay ogolaada caloosha weeweyn intaa yeelatay kolba inta isku boodo midka kale midka kale xaggaas u dhacay iyo walaalku ma taqaanaa een gaafa wareegaya meesha ay ciyaaraha ka socdeen oo aadan oola yaabay aad walaalkaas baa igu qosol badnaa walaal guud ahaan warkeed hornimo waa naga intaa ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu